ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa afariy labaatanka bisha jumaadul aakhira sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo sabtiya barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah dagaalka khaza oo galay maalinkii sagaashan iyo labaad iyo khilaafaadkii ugu xooganaa oo soo kala dhex galay madaxda yuhuudda weeraro tobannaan askari lagu dilay oo ka dhacay dalalka burkina faso iyo maali toogasho ka dhacday iskuul ku yaala waddanka maraykanka war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakat al-shabaab almujaahidiin oo lagu sheegay in damacyada xabashida iyo siyaasiyiinta ay wataan aan looga hortegi karin waxaan jihaad ka ahayn meydadka laba qof oo laga helay magaalada stockholm ee caasimadda waddanka sweden iyo hogaamiye sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sheegay in cibar iyo duruus laga helayo sabarka iyo dulqaadka muslimiinta khaza qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka khaza ayaa galay maalinkii sagaashan iyo labaad oo xiriir ah khilaafaadkii ugu xooganaa ayaana soo kala dhex galay madaxda yuhuudda iyadoona ay ku dhowdahay in la kala diro golaha wasiirada xukuumadda dagaalka warbixin ku aadan wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha khaza iyo arrimaha ku xeran waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder maalinkii sagaashan iyo labaad oo xidhiir ah ayuu galay dagaalka iyo duqiimaha yahuuddu ka geysanayaan deegaanada jiida khaza halkaasoo ay ku gumaadayaan dadka muslimiinta aan waxba galabsan saacadihii lasoo dhaafay waxay ciidamada yuhuudda tarkiiska saarayeen deegaanada dhaca bartamaha iyo koonfurta jiida khaza halkaas oo bilihii lasoo dhaafay hoy uu ahaa dad badan oo kasoo barakacay waqooyiga iyo kuwii horey u degnaa halkaas tirakoobyadii ugu dambeeyey la xidhiidha tirada shuhadada muslimiinta jidda khaza ayaa maraysa labiyi labaatan kun toddoba boqol labaatan iyo laba ruux halka dhaawacyaduna ay gaareen konton iyo siddeed kun iyo boqol lixdan iyo lix qof kuwaasoo u badnaa haween iyo caruur marka laga soo tago toobanaanka ruux ee shuhadada iyo dhaawacyada ku noqday cudwaanka yahuudda waxaa gebi ahaanba burburay xarumihii dadweynaha iyo goobihii ganacsiga iyo xitaa guryaha marka laga hadlayo waqooyiga jidaa khaza in ka badan hal milyan ayaana ka barakacay guryahooda dhinaca kale kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa sii wada beegsiga ay ku hayaan ciidamada yahuudda ee ku sugan deegaanada jidaa khaza saacadihii lasoo dhaafay waxay muqaawamadu sheegeen inay dileen tiro ciidamada yahuudda ah halka ay dhaawaceen kuwo kale maalmihii lasoo dhaafay ciidamada yahuudda waxay iskaga baxeen badi deegaanada dhaca waqooyiga jidaa khaza waxaana saraakiisha cadowga ay tilmaameen in isbeddel xagga dagaalka ay ka sameyn doonaan khaza warbaahinada yahuudda ayaa sheegaya in qorshaha milatari ay hadda qaateen ciidamada yahuudda uu dhigayo in ciidanka yahuudda la geeyo xindaabka khaza halkaasna ay kasoo abaabulaan weeraro gaadmo ah iyo duqimo lagu beegsanayo saraakiisha muqaawamada iyo ciidankooda tani ayaa khubarada caskariga ah waxay ku tilmaameen mid ka tarjumaysa in yahuudda ay ku fashilmeen ujeedooyinkii dagaalka ee ahaa xoreynta maxaabiista laga haysto iyo burburinta muqaawamada falastiiniyiinta dantuna ay baday inay isbeddel sameeyaan kaas oo ka dhigan in ay jabeen dad badanoo horey ugu sugnaa koonfurta jidda khaza ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay ku noqdeen deegaanadooda oo ay ciidamada yahuudda iskaga baxeen waxaana inkastoo guryihii ay lahaayeen la burburiyey haddana dadku waxay aada ugu faraxsan yihiin in dhulkoodii ay ku noqdeen dhinaca kale khilaafka u dhexeeya madaxda yahuudda ayaa marba marka kasii dambeysa bannaanka u soo baxaya waxaana warbaahintu yahuuddu sheegayaan in golaha wasiirada dagaalka uu ku dhow yahay inuu burburo laguna kala dareero inkastoo madaxda yahuudda ay markii hore isku dayayeen inay muujiyaan midnimo afka beerkiisa ah ayna xaqiijiyaan guulo ayaa haddana waxay qaarkooda si cad u sheegeen in dagaalka lagu jabay wax natiijo ahna la filaynin xukuumadda netanyahu ayaa qorsheynaysa in guuldarada gaartay yahuudda toddobadii oktoobar dhabarka loo saariya ciidamada yallaamaha ammaanka waxaana hadda bilowday baaritaano hordhac ah oo lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen horraantii bishii oktoobar
في جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdifatax diiriye howlgallo kala duwan oo lagu dilay tobnaan askari ayaa ka kala dhacay dalalka maali iyo burkina faso mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa fuliyey weeraro ballaaran oo ka dhana ciidamada xukuumadaha maali iyo burkina faso kuwaas oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira naf iyo maal intaba weerarka koowaad oo ah mid cagmarinayay ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen askar ka tirsan xukuumadda burkina faso bayaan ka soo baxay mujaahidiinta islamarkaana ay baahisay mu'asasada azalaaqa ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay weerarkan waxa uu allah subxaanahu wa tacaala walaalihiina mujaahidiinta ah waafajiyey inay si buuxda kula wareegaan xarun milatari oo ay leeyihiin askarta xukuumadda burkina faso oo ku yaala mandiqada nuuna kadib weerar cagmarina oo halkaasi lagu qaaday ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay mujaahidiinta galbeedka qaaradda afrika ee looga hadlay weerarka cagmarinta ah waxa uu markan bayaanku soo bandhigayaa khasaaraha ciidanka xukuumadda burkina faso lagu gaarsiiyey weerarkan waxaana lagu yidhi allah mahadii waxaa weerarkaasi ku halaagsamay ugu yaraan labaatan iyo laba ka mid a ciidanka burkina faso iyadoona ay mujaahidiintu soo furteen shan ka mid a gaadiidka dagaalka oo xerada u yiilay askarta qanaa'imka ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kusoo furteen weerarkan waxaa ka mid ah siddeetan qori oo a k forty seven ah toddoba bay k m ah iyo afar r b g iyo labaatan iyo laba sanduuq oo rasaas ah waxaa intaa dheer oo ay mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika weerarkan kusoo furteen agabyo badan oo milatari kuwaasoo ay ku jiraan qalabka isgaarsiinta milatariga dalka maali waxaa isna ka dhacay weeraro qaraxyo u badan oo ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen askar ka tirsan xukuumadda bumako iyo maleeshiyaadka murtasaqada fangar ee uu soo tababaray ruushka weerarka koowaad oo ahaa mid qarax ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen gaari ay la socdeen askar ka tirsan xukuumadda maali iyo maleeshiyaadka murtasaqada fangar kaasoo ku sugnaa gudaha magaalada guu khasaare kala duwan ayaana ka dhashay qaraxaasi sidoo kale maalintii khamiista ee lasoo dhaafay waxaa dalka maali ka dhacay qaraxyo lala beegsaday ciidamada huwanta iyo maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha fangar qaraxa koowaad waxaa lala beegsaday gaari ciidan oo ay wateen askar ka tirsan ciidamada huwanta ah oo ku socdaalayay waddada xiriirisa deegaanada noonga iyo qoondaam ee dalka maali waxaana uu weerarkaasi geystay waxyeelo kala duwan isla mandiqadan waxaa ka dhacay laba qarax oo ay ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen gawaari ay wateen askarta xukuumadda maali iyo maleeshiyaadka fangar tani ayaa tirada gaadiidka qaraxyada lala beegsaday ka dhigaysa saddex gaari oo uu ku jiro gaari gaashaaman oo ay wateen murtasaqada uu ruushku tababaray askar badan ayaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradaasi mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa sii xoojiyey weerarada ay ka geysanayaan gobolada dariska ah ee maali iyo burkina faso waxaana halgankooda jihaadiga ay ku ballaariyeen gobolada kale ee mandiqada ka tirsan geesta kale weerar toogashaha ayaa ka dhacay iskuul ku yaala dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya in arday uu toogasho ka geystay dugsi sare oo ku yaala gobolka luwa ee dalka maraykanka halkaas oo uu ardaygu wax ka baranayay sida ay laamaha amniga maraykanku xaqiijiyeen saraakiisha booliska ayaa sheegay in ardaygan toddobiyo toban jirka uu rasaas ku furay dugsiga sare ee baari uuna sababay dhimashada hal arday iyo dhaawaca shan kale toogashada ayaa dhacday xilli ay ardadu ka soo laabteen fasaxa gaaban ee ciidgaaleedda krismaska waana maalintii koowaad ee casharadu ka bilaabanayeen iskuulkaasi qaybta dembibaarista ee gobolka luwa ayaa wiilka toogashada geystay ku sheegay inuu ka mid ahaa ardada wax ka barta iskuulka uu weerarka toogashada ka geystay ee ku yaala gudaha dalka maraykanka ardaygan ayaa la sheegay in markii dambe uu isaga istoogtay hay-adaha ammaankuna ay baarayaan sababta ka dambaysay dhacdadaasi mid oo daad kaaliyaha agaasimaha waaxda dimbabaarista ee gobolkaasi ayaa sidoo kale sheegay in la baarayo halka wiilkaasi uu ka keenay qoriga iyo baastooladii uu ku hubaysnaa wiilkan ayaa ka yar da-da shacabka maraykanka ee loo ogol yahay inay hubka iibsan karaan guryahoodana ay ku haysan karaan sharciga maraykanka ayaa mamnuucaya in wixii ka yar siddeed iyo toban sano aysan dukaamada ka iibsan karin hubka ay muwaadiniintu haysan karaan gudaha dalka maraykanka waxaa si joogto ah kaga dhaca weerarada hubaysan ee laayaanka ah kuwaas oo galaafta nolosha dad badan oo amerikaan ah waxaana si maalinle ah dalkan looga tabiyaa dhacdooyinka la xidhiidha toogashooyinka shacabka oo hubaysan awgood ayaa dalkaasi ka dhigtay mid ay toogasho wadareedyadu kusoo nonoqdaan waxaana marar badan fashilmay qorshayaal ay dowladda maraykanku sheegtay inay ku xakamaynayso weerarada nuucan ah ugu dambayna meydadka laba qof ayaa laga helay magaalada stockholm ee caasimada dalka sweden wararka ka imaanaya dalka sweden ayaa ku waramaya in maanta oo sabti a lagu arkay mid ka mid a wadooyinka waaweyn ee caasimada dalkaasi meydadka ugu yaraan laba ruux booliska xukuumadda sweden ayaa xaqiijiyey in dad lugeynayay aysaaka oo sabti ay ka heleen laba qof oo meyd ah laba goobood oo kala duwan oo ku kala yaala magaalada stockholm ee caasimada dalka sweden deegaanka bajirmoosim ee koonfurta magaalada stockholm ayaa sagaalkii subaxnimo dad waddada marayay waxa ay heleen qof meyd ah meel u dhow dhismo la degan yahay maadaama aysan caddayn sababta dhimashadu boolisku waxay fureen baaritaan dil ah kaas oo ah nidaam caadi ka ah dalkaasi kiiskan oo kale sidoo kale tobankii subaxnimo ayaa dad marayay xaafadda farasketi ee waqooyiga stockholm waxay heleen meydka qof kale waxaana boolisku ay fureen baaritaan maadaama aan la ogeyn sababta dhimashada boolisku ma aysan caddeyn cidda ay yihiin labada qof ee la dilay iyo sidoo kale sababta dhimashada balse afhayanad u hadashay ayaa xaqiijisay inay eegayaan xiriirka ka dhexeeya labada dhacdo
وفي جزري عرفت الله كالأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa sheikh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mida mas-uuliyiinta sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isagoo dhowaan ka qaybgelayay xaflad lagu soo xirayey mucaskar loogu magacdaray asheikh shariif cabdinuur oo loo soo xiray sarayaad ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu soo hadal qaaday sumuudka iyo sabarka muslimiinta khaza sheekh mahad ayaa sheegay in dulqaadka iyo sabarka ay muujinayaan reer khaza ay cibar iyo duruus ugu jirto muslimiinta caalamka wuxuu sidoo kale sheekhu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhulka filistiin u diri lahayd kumanaan askari oo ka tirsan ciidankeeda haddii aanay jiri lahayn dowladaha shisheeyaha ku daaban ee juqraafi ahaan u dhexeeya soomaaliya iyo dhulka filistiin intaas kadib axibbatii fillaah munaasabaddan awgeed waxaan halkan garab istaag uga muujinaynaa walaalaheenna muslimiinta ee reer falastiin kuwaasoo ficilkooda iyo afkoodana ku dareensiinaya inaysan marnaba u rukuucayn yuhuudda xaaqidiinta ah sidaas darteed yuhuudda iyo maraykanka iyo reeb yurubta meesha ku hayaba waxay xal moodeen inay gumaad aan kala sooc lahayn u geystaan shacabka muslimka ah waxay eryada kula kaceen welina ku sii wadaan xasuuq noo weliba isugu jira iyo gumaad aan kala sooc lahayn tanina waa arrinka lagu yaqaano dhaqanka ay leeyihiin gaaladu kuwa hadda jooga iyo kuwii horeba siduu wallahi inoogu sheegay kitaabkiisa casiiska ah inna fircawna calaa fi lard وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يهود وحي لايين ilaa maantoon hadlayno oo xasuuq socday laba bilood wax ka badan in ka badan labaatan kun oo muslimiin ah oo caruur iyo haween u badan sidoo kale waxay si joogtaa uga xadgudbaan cirdiga iyo muqadasaadka muslimiinta yuhuudda iyo kuwa ku garabsiinaya gumaadka ummaddeenna ha ogaadeen inay jariimadaas ka qoomayn doonaan una horseedi doonto inuu dhulku ku ciriiryamo maslaxadooda adduunyana ay burburi doonto insha allahu tacaala waljawaabu maa tarow laa maa tasmacuun walaalaheyna reer falastiin waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada ay kala kulmayaan gaalada waxaan leenahay ku sabra khudlaaminta iyo garbaduubka ay idiin xidheen xukuumadda gaaloraacyada ah ee idinku xeeran annaguna haddaan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadafka aan u dagaalamayno halkan bariga afrika waxaa qayb ka ah xoraynta muqadasaadka muslimiinta ee falastiin allaah baan ku dhaartaye maanta meel aan idiin soo marnay haddii aan heli lahayn raggaa hortayda fadhiya ee maanta qalin jebinaya iyo kumanaan kale oo huquurta ku jira dhankiina ayaan soo aadin lahayn allah balse waxaa naga hor istaagaya waa dowladaha iyo maamulada gaalada iyo gaaloraacyada ah ee cid iyo dhul idinka hareereeyey oo aan xitaa hal liitar oo biyo ah oo la cabo aan idiin oggolayn ilaa ay yuhuudda fasax ka soo qaata tadxiyadiinna iyo nafurkiinna kama qarsoona muslimiinta meel waliba ay joogaan waxaana ugu sugan cashar iyo cibar waxaadna ogaataan inuusan allah mooganayn dulmiga iyo xadgudubka idinku dhacahaya qaala allahu tacaala walaa taxsabanna allaha gaafilan camaa yacmalu aldaalimuun inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar imaamu sacdi markuu fasiraya aayaadkan wuxuu leeyahay هذا وعيد شديد للظالمين وتسلية للمظلومين يقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم فإن الله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما حتى إذا أخذوا لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد نبي محمد صلى الله عليه وسلم wuxuu noogu bishaareeyey in la gaari doono waqti ay muslimiintu yuhuudda layn doonaan geedka ay ku dhuumanayaan ama ku gambanayaan uu sheegi doono isagoo odhanaya muslim allow addoonkii ilaahayow kani waa yuhuudi ku jira gadaalkayga ee kaalay oo dil qaala الnabiyu salى allahu alayhi wasalam laa taquumu saacatu xataa yuqaatila almuslimuuna alyahuud فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرغد فإنه من شجر اليهود وقدام بينتي وحن لا يهي معسكرك إن شاء الله تعالى هل كان يومانتي نوغو الله أكبر allahu akbar waxaase noo ballama furimaha iyo khudmaynta ummaddeenna allahuma aciz alislaama waalmuslimiin allahuma aciz alislaama waalmuslimiin allahuma aciz alislaama waalmuslimiin waadilla shirka waalmushrikiin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم بلاد الإسلام آمنة مطمئنة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakad al-shabaab almujaahidiin waxaa lagu sheegay in damacyada xabashada iyo siyaasiyiinta ay wataan aan looga hortegi karin waxaan jihaad ka ahayn bayaankan oo ku qornaa luuqadda soomaaliga waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen muxsen xasan xaaji xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war saxaafadeed uu cinwaan nooga dhigay abraha iyo abuurigaal waxaan jihaad ahayn laguma jibin karo war saxaafadeedkan ayaa daaran in ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada muslimka ah la xasuusiyo sida etoobiyaanka ay mar walba ugu xaglinayeen in ay ku duulaan kacbada shariifka ah iyo dabadhilifyadii sheegan jiray muslimnimada ee mar waliba u adeegi jiray iyo sidoo kale waxa uu daaran yahay war saxaafadeedka in bulshada muslimka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed baaq loo diray ka imaaday dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab war saxaafadeedka ayaa ku bilowday labaatan iyo saddexda jamaadul aakhir ah sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada kuna aadan shanta janaayo labada kun labaatan iyo afarta kutubta siyarka waxay wariyaan in markii abraha uu damcay in uu ku duulo kacbada uu garan waayey waddooyinkii iyo jidadkii loo maraayey kacbada kadibna uu soo kaxaystay nin dabadhilif ahaa oo lagu magacaabo abuurigaal kaas oo kacbada kusoo hogaamiyey ciidankii uu watay abraha ninkaas oo taariikhda baalmadow ka galay ayaa noqday mid qabrigiisa uu dhagax la dhaco qof waliba oo soo maro arrintaasi oo caddaynayso sida uu dabadhilif ugu ahaa itoobiyaanka nasaarada ah sidoo kale bayaanka waxaa lagu dhahay qaybihiisa hore xilligaasi waxaa jiray hal abuurigaal oo cibro u ahaa qof waliba oo damac ka galo inuu muslimiinta ku soo hogaamiyo cadowgooda laakiin maanta nasiib xumo waxaan joognaa zamaan ay soo baxeen abuurigaallo tira beel ah oo astaan u noqday gumaynta ummadda xabashidu xilli waliba waxaa ka soo baxa abraha cusub oo duulaan ku ah kacbada balse wuxuu mar waliba ku hor kufaa muslimiinta bariga afrika ee u taagan difaaca koonfureed ee laga ilaalinayo kacbada muslimiinta sidaasi si la mid ah abraha weliba oo soo baxa wuxuu helaa abuurigaal cusub oo ku soo haga dhulka muslimiinta sidoo kale bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi muuse biixi kama bilaaban abuurigaalada soomaalida garabsiga etoobiya ayaa siyaasiyiinta soomaalida dhexdooda ka noqday dhaqan lagu faano waxaana etoobiyaanka marar badan kaalmaystay cabdulaahi yuusuf farmaajo iyo madaxweynaha hadda jooga ee xasan sheekh maxamuud kuwaasoo dhammaantood mid waliba qayb ka mid ah kheyraadka soomaaliyeed iyo bulshada muslimka ah u gacangeliyey qaarkoodna u soo kaxaystay in ay ummadda islaamka ah ku gumaystaan qaybaha dhexe ee bayaanka ayaa lagu bogaadiyey kacdoonnada ballaaran ay sameynayaan bulshada muslimka ah ay kaga soo horjeesteen in khayraadkooda loo gacangeliyo etoobiyaanka bayaanka ayaa lagu yidhi waxaan bogaadinaynaa kacdoonka ballaaran iyo sida midnimada leh ay u istaageen dadka soomaaliyeed iyo baraaruga islaamiga ah ee soo ifbaxay kuna aadan in jihaadka uu yahay xalka keliya ee lagu difaaci karo diinta dalka iyo dadka laguna hor istaagi karo kuwa dhulkooda iibsanaya baddoodana xaraashaya ee himiladoodu tahay oo keliya in ummaddan hoosgeeyaan cadowgeeda soo jireenka ahaa ee etoobiya iyo kenya waxaan soo dhoweynaynaa ayaa bayaanka lagu yidhi mudaaharaadyada ballaaran ee ka dhacaya magaalooyinka hargeysa burco boorame muqdisho iyo wilaayaadka islaamiga ah sidoo kale ummadda soomaaliyeed ayaa loogu baaqay saddex qodob oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab u soo jeedisay waxaana lagu yidhi bayaanka waxaan ummadda soomaaliyeed ku leenahay kow dagaalka inoo dhexeeya annaga iyo xabashida ma ahan oo keliya mid ku salaysan dhowr taako oo dhul ah iyo dhowr kilomitir oo bad ah dagaalka noo dhexeeya annaga iyo nasaarada etoobiya waa dagaal diimeed waxay diidan yihiin inaan noqonno dad muslimiin ah ku dhaqmo shareecadooda islaamka ah kuna nool geeska afrika labo etoobiya weligeen ogamaanan guulaysan halgan aan islaami ahayn iyo dagaal aan jihaadi ahayn saddex warka ka soo yeeray murtad xasan sheekh maxamuud ee ahaa in taariikhda ka dhexaysay etoobiya iyo dadka soomaaliyeed ay ahayd mid aanan wanaagsanayn oo cunfi iyo dhibaato ah waxay meelkaga dhaca ku tahay hogaamiyaasheennii jihaadiga u halgami jiray ummaddoodana mar waliba ku dadaali jiray inay etoobiyaanka ka dhacshaan qaybaha dambe ee bayaanka waxaa baaq loogu diray ummadda soomaaliyeed guud ahaan oo loogu baaqay inay dhexda xirtaan hubkoodana garwaaxsadaan cadowga etoobiyaanka ahna iska yureeyaan ugu dambayntii bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey baaq ku wajahan askari waliba oo hortaagan in dalkan la xoreeyo etoobiyankana laga dhacasho waxaan baaq toobadkeen ah u diraynaa askari weliba oo ku jira safka maamulada riddada ah ee ku daaban saliibiyiinta etoobiya waxaan u sheegaynaa in maanta ay tahay maalintii uu kala garan lahaa xaqa iyo baatilka toobada ugu wanaagsan ee uu allah kaaga cafinaya gafafkaadii hore waxaa ka mid ah inaad disho askariga etoobiyaanka ah ee agtaada joogo ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey aayadda qur'aanka ee ah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ركبت بوارق الذكرى ومما مسرا إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله